Deegaano hoos kaga ah degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool weliba ku dareeray mashruuca Baxnaano oo looga talagalay in bulshada meelasay roogtay wallanqobada sida adeegyada caafimaadka, waxbarashada, biyo iyo gargaarka bini'aadantinimo oo bulshada muhiim u ah isla markaana iyo ka tirsiina. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, Dowladda Koonfur Galbeed iyo madax ku dareertay hay'adda Maardo oo mashruucan fuliya atiya kormeerka seedan waxaana ku mid ah tuulooyinkii hoos kaga degmada Xudur si ay ogaadaan in bulshada iyo ku faa'iidaystay mashruuca Baxnaano. sarkaal ku tirsan hay-adda maardo iyo weliba usa sharaxaad kooban ku biyey muhiimadda kormeerkan usa la haya iyo mashruucan sida ay uun ku faa'iidaysadeen bulshada ka dhaqan deegaano ku mid ah degmada xudura maanta waxaan joognaa tuulo ay yidhaahdaan dubooy taasoo hoos yimaada deegaanka xudur annagoo muhiimadda u imaanay ay tahay in mashruucii baxnaano feeskiisii koowaad uu dhammaanayo in bal aan ku ogaano bulshadii halkay wax u qabsadeen hooshaan waxaan si guud u wadnaa anagoo ah hay-adda maardo iyo tiim ka socdo wasaaradda moolsa ayaan si guud u wadnaa waa dabagal loo dhan yahay oo joint monitoring ah waxaa diiraddan ay saaran tahay in ogaano bulshooyintii soomaaliyeed in mashruucii uu anfacay in kaleeto maadaama mashruucii gabagaba uu yahay qaybtiisii koowaad waxyaabaha aan la kulannay intaan halkan joognay waxay ka mid ahayd in bulshadii uu mashruucii aad u anfacay uu ahaa mid qaab resilience ah kana wacnaa mashruucyada kale oo shock responsiga camal ah maadaama marka aan wareysanay bulshadii dareenkooda guud siduu yahay waxay inaala wadaageen in ay aad ugu xun yihiin in mashruucii wakhtigan uu ka go'o waayo robabkii maalmihii ugu dambey da'ayay aad bay u yaraayeen beerihiina sidii loo rabay dalagii may kusoo saarin sidaa aawood bulshadii waxay aad uga cabsi qabaan in abaare ay galaan mashruuco keliya ah ay aad ugu tiirsan yihiin wuxuu ahaa baxnaano ooy si wada jir ah u wadaan dowladda soomaaliya w f p halkaanna ay ka howlgeliso hay-adda maardo sidaa aageed bulshadii waxay codsanaysaa in mashruucii qaybtiisii labaad maadaama uu bilaaban raba hase ahaatee la rajaynaya in bulshadii bulshi ka yar ay la qaadan doono waxay aad ugu xun yihiin in mashruucii dad badan ayaga ka mid a ay waan doonaan ayna haysaneen meel ay ku tiirsan yihiin maadaama ay ku nool yihiin deegaan iska go'doon ah oo in muddo ah wax gawaari ah soo galay aan jirin in muddo ah wax gargaar ah soo galay aan jirin markii laga reebo kan hay-adaha ay soo gaarsanayaan iyo dowladda soomaaliya ay soo gaarsanayso waxaan sidoo kale halkaan ugu baaqaynaa dhammaan humanitarianka ka howlla iyo all un agencies in bulshadii aan garab istaagna
wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda koonfur galbeed cumar cabdiraxmaan maxamed iyo weliba uusa sheegay intii mashruucan wajiisha koowaad uusa sifaylan ka faa'iidaysadeen bulshada soona ku codsaday hay-adaha iyo dowladda inuu sii wadaana wejiga lamaada
maalintii lamaad oo kormeerkana uuna ka roognay degmada xudur deegamaha booqanay tuulooyinka jubbooy iyo tuulada gaabanay oo hoos ku hayaan degmada xudur ujeedka safarkaana may haaye in uun aan kuur galno xaalad dhabta ah ee deegaanada ku jiraan iyo sidai baxnaanun project dadka uun ku faa'iidaysadeen dhammaan meela kulannay qoysaska ku faa'iidaysadeen mashruuca baxnaano mayninkurbiyana hanti usa dareeray mashruuc baxano sidn ku faa'iidaysadeen iyo waxyaabihii iyo ku heleen waxyaabihiiy ku qabsadeen walibana diyaarin ayin antiyo face two meelaraayusansi gudban haddii ilaahay eera wafdiga mayba iigu heliyaayay hay-adda maardo oo runtii iyana qeyb weyn ku qaadatay mashruuca fulintiisana qeyb ku hayti alxamdulilah safarkaanna mayninka dhammaaday kheyr iyo wanaag rajeeyaanaya intii mashruuca baxnaano qaybtis kale faysto bulshada ku nool degmada xudur iyo deegaanada hoos ku hoyan intiyo sida haddii isi ku faylan ku faa'iidaysto doonaan haddii laaheer mashruuca baxnaano iyo weliba ku faa'iidaysadeen dad badan oo ku noola deegaano hoos ku hoyan degmada xudur ee xarunta gobolka bakool wusoona haddaha dhammaaday wujishii koowaada weli bulshada ku nool deegaanadaas dalbadana in mashruuca sidanka dhaaqsiyaha badan wujishii lamaadlan bilaaw islamarkaana dadku ku faa'iidaysada ayaa lasii kordhiyaa